ahmiyadda uu cabdulqaadir muumin u leeyahay howlgallada caalamiga ah ee daacish ayaan ahayn mid uu shaki ku jiray warbixinadii hore ee sirdoonka ee ka soo baxay qaramada midoobay ayaa sheegayey in loo dallacsiiyey si uu u hogaamiyo agaasinka guud ee laamaha daacish taasi oo awood u siinaysay inuu maamulo kooxaha daacish ku xidhan ee ka howlgala afrika qiimayntaasi ayaa u muuqata mid sii xoogaysanaysa iyadoo waddamo badan oo ka tirsan qaramada midoobay ay isku raaceen in daacish ay isku dayeyso inay la qabsato xaqiiqooyinka ka jira ciraaq iyo siiriya taasi oo lagama maarmaan ka dhigtay in saraakiisheeda muhiimka ah iyo howlgalladeedaba loo raro meelo kale dhammaan dalalka warbixinta sirdoonka ka qayb galay ayaan taasi isku wada waafaqsanayn qaarkood kuma qanacsana sida kooxda argagixisada ah ee loo yaqaano daacish ama isis ay diyaarka ugu tahay inay ka tagto dalalka xudunta u ah ee ciraaq iyo suuriya dalal kale ayaa iyana isweydiinaya in daacish ay oggolaanayso inuu hogaamiyo qof aan si dhab ah u sheegan karin inuu ka soo jeedo firkii ama nasabkii nebi moxamed taasi oo ah halbeegga madaxdii hore ee kooxda tan iyo markii la dilay hogaamiyihii daacish abubakar albakdaadi labadii kun iyo sagaaliyo tobankii iyo ninkii beddeley oo isna la dilay labadii kun iyo labaiyo labaatankii kooxda argagixisada ah ayaa isku dayday inay ilaaliso xogta hogaamiyaasheeda iyadoo qarinaysa aqoonsigooda ayna yaraysay inay fagaare ka soo muuqdaan kooxda hadda keliya waxay ugu yeertaa hogaamiyahooda ninka la yidhaahdo abuxafsa al haashimi al qurashi taasi oo ka dhigan inuu leeyahay dhalyadii ama nasabkii loo baahnaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan abuxafsa al haashimi al qurashi waa magaca aan u bixinayno khaliifka sidaasi ayuu fiton brown oo ah sarkaal hore oo qaramada midoobay u qaabilsanaa la dagaalanka argagixisada la taliyo sarena u ah mashruuca la dagaalanka xagjirnimada u sheegay v o a qofna weligiis ma ogaan doono inuu yahay nin soomaali ah qofna weligiis ma maqli doono lahjadda afrikaanka ah qofna weligiis ma arki doono qof afrikaan ah ayuu yidhi abuxafs ayaa ka cumri dheeraaday ninka isaga xilka kaga horreeyey oo la dilay kadib markii uu xukunka hayey muddo lix bilooda oo keliya haddii abuxafs uu yahay cabdulqaadir muuminka soomaaliya waxa uu sidoo kale ku guulaystay inuu ka badbaado ugu yaraan hal iskuday oo lagu khaarijin rabay oo ah duqayn uu maraykanku la beegsaday bishii mey ee labadii kun iyo afariyo labaatankii warbixinta toddobaadkan ee ka soo baxday qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in tan iyo duqayntaasi muumin uu qaaday tallaabooyin lagu xadidayo in kooxdu ay soo jiidato waxaa lagu sheegay dareenka dibadda ee aan loo baahnayn waxaa kaloo ay warbixintu tilmaamtay saldhigga muumin inuu yahay buur dhexaad oo ah silsilado godad ah iyo dhismayaal difaac ah oo ku yaala seeraha caalmiskaad ee buuraha golis ee soomaaliya kuwaasi oo loo badinayo inay ka ilaalinayaan duqaymaha diyaaradaha reer galbeedka malahaasi ayaa la tijaabiyey iyadoo buurdhexaad ay u muuqato inay tahay isla goobta lala beegsaday duqaymaha cusub ee maraykanku uu fuliyey horraantii bishan saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in duqaymahaasi si guul ah loogu dilay axmed maylinen oo ahaa hogaamiyihii ugu muhiimsanaa howlgallada dibadda iyo saddex iyo toban ka mid ah saraakiishii daacish ee isaga la shaqaynaysay warbixinta qaramada midoobey ayaa ka digtay in daacishta soomaaliya ee uu hogaamiyo muumin ay sii wado inay saameyn ku yeelato iyadoo xoojinaysa dhaqaalaheeda sirdoonka dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobey ayaa tilmaamay in daacishta soomaaliya ay ballaarisay lacagaha baadda ah ee ay ka qaado qaybo ka mid a soomaaliya oo ay gacanta ku hayso islamarkaasina lacagahaasi ay gelisay horumarinta awooddeeda ciidan oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsado basaasidda iyo weerarada ismiidaaminta ah laakiin ururka oo ay kordheen awooddiisa ciidamadooda sababtoo ah qulqulka dagaalyahanada ajaaniibta ah ayaa xilliyadii dambe wajahayay gaabis ku aadan kobiciisa warbixinta ayaa lagu sheegay in daacishta soomaaliya ay sidoo kale soo wajaheen tiro sii kordhaysa oo xubnaheeda ah oo ka goosanaya sababtoo ah dhibaatooyin ka jira iskumilanka dagaalyahanada iyo habqabiileedka iyo sidoo kale caqabadaha dhinaca dhaqanka iyo xaaladaha daran ee ka jira aaggaasi dadaalka lagu doonayo in dhexda laga qabto dagaalyahanada ajaaniibta ah ka hor inta aysan gaarin soomaaliya ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay kooxda